madaxweynaha somalilan ayaa khudbadsannadeediisii saaka uu u jeediyey labada gole fadhi wada jira oo ay yeesheen ee guurtida iyo wakiilada somalilan oo ah khudbadda dastuuriga ee madaxweynuhu sanad walba u jeediyo labada gole ayuu kaga hadlay dhowr arrimood kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen arrimaha doorashooyinka somalilan oo uu si adag u ballan qaaday in wakhtigeeda doorashada isku sidkani ay ku qabsoomi doonto madaxweyne biixi ayaa sheegay in lacagta doorashooyinka ku baxaysa ay noqonayso ama ay dhan tahay labaatan milyan oo dolarka maraykanka inaynu qaadano dastuurka u jeediyey siyaasad furan ee dimuqraadiyadda ah ee tartanka axsaabta sidaaynu sheegayna waa waynu majartaayna waa kufaana inaynu saddex madaxweyne iyo saddex goladeegaan iyo laba wakiilada ah doorashadka hal qof iyo hal qof oo nabad ku dhaweeyey ilaahay nabadda haynoogu sii wada waana talo wanaagsan aynu kula soo dhawa madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in xisbiga uu musharaxa madaxweyne u yahay ee kulmiya haddii doorashooyinka soo socda laga helo uu hambalyeyn doono wuxuuna kusoo gabagabeynayaa arrinta doorashooyinka nabadgeliyo iyo xanaf la-aan iyo janta guud ee la-aan doorashada inta bey waxay ku qoran tahay baa uqaadaabe laakiin waxaan kusoo koobayaa hadalka maxaa ku nafa naftu waxa weeye maanta xaaladeen ku jirto ee cimilada leh ee abaar leh ee dhaqaalayay leh ee cadow leh uma baahan doorashada inay fidma iyo khalkhal inoo horseedo waxaan u baahnayn noo socda kii xalaal loogu duceeyo kulmiya haddaan nahay oo anugu murshidoodan nahay meelo badana waa ka sheegay marka tiradaada laga helo halkaasaan ku baxayna idin la-aan weli waa hambalyaa madaxweynaha somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay in la samaynayo shirkad diyaaradaha ah oo somalilan ay leedahay isagoo tilmaamay in diyaaradihii ugu horreeyey hadda garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada hargeysa la keenay iyo farsamo yaqaanadoodiiba dawlad somaliland airlines waxay u baahan tahay howl badan marka hore garoonki waa hayna wixii kale dhulka loogu qabanayna waan hayna si aynu u aasaasno somaliland airline waxaynu u baahan nahay inaynu keenno dadkii aqoonta u lahaa diyaaradaha farsamo yaqaanadii duuliyayaashii hagayaashii haglahaa diyaaradaha kala dejintooda iyo staafkii kale ka shaqayn lahaa waa in la tababaraa oo ay jiraan dad diyaarsan oo hawsha ku qaban kara ma suurtoobaysa inaad diyaarad soo karaysato oo shaqaaluu kala yahay oo duuliyuu kala yahay oo farsamo yaqaanu kala yahay oo gabadha ka shaqaysa diya ma isbixinaysa in badan baa taa la tijaabiyey sidaa darteed waxaynu soo hellay oo somaliland maanta afar diyaaradood oo tababara ay somaliland leedahay ayaa maanta hargeysa yaala waxaa joogaa macallimiintii ku duuli lahayd ardayda ku tababari lahayd iyo farsamo yaqaanadii ka shaqayn lahaa waxaan filayaa toddobaadyo gudahood ugu badnaan saddex toddobaad in ay hirgasho diyaaradana la xidhxidho somaliland calankeedana laga taago macallimiintana diyaar noqoto wixii laisku aanay noqoto ardaydii farsamo yaqaanada engineers mechanics aeronautics maxaan ku rahdaay way fara badan yihin ilaa toban specialist baa ka shaqeeya diyaarada mid cirka hawada aroorta eega mid injineer dhulka eega dhul walba intuu leeyahi ku dagaayo mid qalabka hagidda ka shaqeeya duuliyihii injineerada iyo mechanics oo dhowr iyo toban xirfadoo kala gaara ah intaasoo dhan ugu yaraan waa inaynu ka tababaraa arday u diyaarsanoo u shaqo tagta ta kale ardayda halkan lagu tababaraayo iyo kamberiga tababaraya iyo macallimiintiisuba certificateka bixiya wuxuu noqonayaa kii yurub ee dalkooda oo heerkiisi leferkiisiga lagu haynaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi khudbadsannadeeda uu jeediyey fadhiga wadajirka ah ee labada aqale guurtida iyo wakiilada somalilan waxa uu kaga hadlay mashaariic la xidhiidha horumarinta dhinaca biyaha waxbarashada siyaasadda arrimaha dibadda nabadgelyada iyo arrimo kale khadar maxamed cakulle v o a hargeysa